waxaa maalintii saddexaad xarunta v o eda ee magaalada nairobi ka soconaya tababar lagu baranayo habtabinta doorashooyinka iyo badqabka wariyaha tababarkan ayaa socon doona ilaa kowda bisha juulaay ee soo socota waxaana uu imaanayaa xilli dalka kenya looga diyaar garoobayo doorashada dhici doonta bisha agost ee soo socota warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen
tababarkan ayaa bilowday toddobaiyo labaatanka bishan juun waxaana lagu baranayaa tabinta doorashooyinka badqabka wariyaha iyo isticmaalka baraha bulshada waxaana tababarka soo qabanqaabiyey qaybta sawaaxiliga ee laanta v o a ilaa iyo labaatan saxafi oo ka howlgala idaacadda v o a ayaa tababarkan ka faa'iidaysanaya iyagoo qaarkoodna ay ka yimaadeen waddamada tanzaniya iyo kongo yaasiin ciise wardheere oo ah xiriiryaha qaybta soomaaliga ee kenya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa muhiimadda tababarkan insaaray adiga laftibaadu waxaad ka mid tahay dadka ka qayb galayay saddexdii maalmood ee na dhaaftay laba isha ayaa noo harsan haddii la yidhahdala iyo shanta ayaana soo gabagabaynayaa maalinta jimcaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qaatayna waxay ahaayeen sida ugu ay ka hadlayeen madaxda iyagu xagga tababarada bixinayo kalaa cumaari iyo madaxa qaybta sawaaxiliga gabadha dheer khadiija riyaami iyo jacfaro isaguna arrimahan social media ku ceel dheer waxay ku wada saayisnaayeen in mar walba iyo xilli walba lala socdo xilliyada ama doorashada ama xiliyada kale qofka saxafiga inuu yahay qof hal abuur leh inuu la socon karo agabka iyo waxyaabaha muhiimka xilliga la isticmaalayo gaar ahaan social media hadda awood weyn leh laakiin isagaa loo baahanya responsibility iyo mas-uuliyad ay ka muuqato waxyaabaha kaloo la baranaya waxaa ka mid a in la isbarbar dhigayay dadka da'da weyn iyo dadka yaryar oo xilligan loo arkayo doorashooyinka dhallinyaradu inaan sidii hore aanay ahayn oo ay walwal badan ka qabaan doorashooyinka sidee dhallinyaradu marka ay ku codayn karaan shaqa la-aanta haysa sidee looga saari karaa haddii laga doonayo cod inay helaan madaxdii oo lagu eedaynayo inay markay ka rabaanna dadka ay soo dhoweystaan marka dambana aanay waxba u qaban waxaa kaloo ka mid ahaa in la geeyey dhammaan dadka ka badan ilaa iyo labaatameeye oo tabarada qaadanayay labadii maalmood oo dhaaftay in fiilka ama goobaha kala duwan ee magaalada nairobi la geeyey oo dadka la wareysanayo wadooyinka la marayo qaabka marka loo qaali karo sawirada kala duwan ama ha noqdeen kuwan loo isticmaalo social media instagramka sida loo isticmaalo iyo facebooka iyo whatsappka waxa la geliyo dhan iyo guud ahaanba websaytado dhan maxamed yuusuf waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala xarunta v o a ee magaalada nairobi wuxuuna qayb ka yahay wariyaasha tababarkan qaadanaya dhankiisa waxa uu ka hadlayaa sida loogu baahan yahay wariyaha inuu ka fakaro badqabkiisa horta waxaa aad iyo aad muhiim u ah wariyaha inuu ka warqabo meesha uu joogo meesha warka kasoo tabinayo waxaan waa siyaasad dadkan waxay ku dagaalamayaan awood marka adiga wariya markaad tahay noloshaada muhiim muhiim aad bay u tahay adigoo xataa isku dayeysay inaad dadka aad warar usoo tabaysid se wax u jiraan aad u sheegaysid laakiin waxaa muhiima inaad nabadaada naftigaa aad fiilisid marmar waxaa dhaca tusaale oo kale meellaa qallaasa ka dhaco doorasho maalinka doorashada jirta oo kale tusaale mise doorasho la gaarin oo kale marka waxaa jirta meel dad mudaaharaadayo mise dad iyo askarta xoogaa dadka ciidanka ammaanka sugayo iyo dadka taageerayaasha mamar inay isku dhacaan mise arrin qabiilna inay dhacdo marka su-aala badan laisweydiyo waxa wariyaha dhinacuu badanaa istaagi kara uu ka warami karaa badanaa aniga markaan aan doorashada kenya aan mise doorashooyin fara badan africa aan kaafikareeyey badanaa dhinaca booliiska baan istaaga sababtoo ah waxaa aad iyo aad muhiim u dhinacaas joogtid si aad ammaankaada u sugtid laakiin badanaa waxaa la dhaa wariyaashu wariya aad iyo aad un iskaga ilaaliyo labada gruub dhexdooda unu marnaba soo gelin wax walbaa ku dhici karo labada dhinac dhexaadkooda lama rabo wariya unu ahaado waxaa la raba xooga unu keena fogaado dhinaca unu u bato laakiin badanaa muhiim waxaa u harta dhinaca dhinaca dadka ammaanka sugayo inuu dhinacaas u maro su-aasha badanaa la isweydiidan waxaa tahay haddii ku tusaaloo kale marmar waxaa jirta dadkii shacabkood qaarkood wariyaalay jeclayn mise idaacado qaarayna jeclayn taasna waa inaad aad iyo aad uga warqabtid markay arrintaasoo kale kugu dhacdo waxaa la rabaa inaad adoo degan dadka inaad wax ugu sheegtid dadkii haddii ku fahmi waayey mar waxaa laga yaabaa ina alaabtaa wadatid lagaa qaato mar in lagu dildilo laakiin mar walba waxaa lagaa rabaa wariya ina aad iyo aad u degan tahay dadka aad wax kala dhicisi haddii xoogaa arrinta aad iyo aad kugu sii adkaatana waxaa lagaa baahan yahay inaad inaad haysatid dad aad waaci kartid tusaale dadka security ammaanka sugaya ka mid ah dad meesha caanka oo la yaqaano inaad isku dayidid aad haysatid nambarahooda aad hadhowta waaci kartid aad dhihi kartid meeshaas meeshaas wariyahaas baan ahay dadka aad markaad meesha aad tegin baad isbartid tababarkan ayaa waxa uu soconayaa ilaa iyo kowda bisha julaayo iyadoo wariyaasha ka howlgala idaacadda v o a na ay ka faa'iideen waxyaaba aad u badan intisaar saal xuseen v o a nairobi
markana waxaad ku